shirka khamiislaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland oo maanta ka qabsooma xarunta madaxtooyada ee jubbaland waxaa shir gudoominaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan waxaana shirka warbixino looga dhageystay qaar ka mid a wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland shirka waxaa diiradda lagu saaray wax ka qabashada xaaladda bini-aadanimo oo ay sababeen rababkii ka da-ay deegaanada jubbaland iyo dabeyle xoogan oo ku dhuftay qaar ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka jubbaland madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland madane maxamuud sayid aadan ayaa warbixinada wasaaradaha kadib waxa uu magacaabay toddoba wasaaradood oo loo xilsaaray ukuurgelidda xaaladda bini-aadanimo ay sababeen rababka iyo dabaylaha ku dhuftay deegaanada jubbaland wasaaradahaasi waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose wasaaradda kalluumeysiga ee qiraadka badda jubbaland wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland wasaaradda maaliyadda wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradda beeraha kulanka khamiislaha ee golaha wasiirada jubbaland markuu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga qaraadka badda jubbaland ibraahim cabdi xasan waxaana uu faahfaahiyey ajadayaasha kale ee kulanka looga hadlay saaka sidaa la socotaan shirka golaha wasiirada ee jubbaland ayaa waxaa hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna kusimaa madaxweynaha shir saxafadeed kala soo saaray wuxuu ka hadlaya masiibooyinka ka dhaceen jubbaland sidaa la socotaan waxaa socdaa dabeelihii daadadkii iyo roobabkii taasi ay dhibaato weyn u geysatay dadweynaha ku dhaqan gobolka jubbada hoose ama dowladda goboleedka jubbaland sida beerihii ay biyihii webiga jubba meel badan ay kusoo fakadeen beerihii badanaa bana ay halka biyo dhex fariisteen khasaare weyn ay halka beeraha ka soo gaareen waxaa kale khasaarooyinka ka dhaceen waxaa weeyaan xeebaha jasiiradaha sida gaabweyne ka bilaabila raskemboni sidii jasiiradaha juulaya jovaya mudhowa ilabuur gaabo ay guryo badan burbureen hanti badan ay baaba'day dhowr iyo toban dooyoodna ay ku baaba'een shan qof oo geeri ah iyo saddex dhaawac ah intaas waa khasaaraha ay keensadeen dabeelaha iyo masiibooyinka hadda socda iyo daadadka ka socda hadda jubbaland shir saxafadeedkan kadib waxaa la go-aamiyey in la magacaabo madaxweyne ku-xigeenku magacaabay toddobo wasaaradood inay arrintaas ka soo baraandegaan soo baaraan safara loo kala aado lasoo xaqiijiyo kadibna wasaarada loo xilsaaro madaxweyne ku-xigeenku u xilsaaro waxaa weeyaan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda intaas ayuu madaxweyne ku-xigeenka u xilsar u magacaabay maanta guddigaasi inay ka soo baraandegaan dhexgalaan soo baaraan soo ogaadaan wix dhibaato dhacay inay soo hubiyaan kadib ay usoo gudbiyaan golaha wasiirada si arrintaasi wax looga qabto marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha gargaarka bixiya musiibooyinka ama xuquuqul aadam inay arrintaasi gacan weyn naga siiyaan si ay dadkaasi dhibaatooyinka masiibooyinka ku habsada ay gacan nooga siiyaan ay se loo badbaada dadka tabaalaysan oo beerihii iyo guryihii iyo dooyihii qalabkii dhana ka baaba'ay geerina ay jirtay dhaawac marka saxafadeedka maanta intaas uu ku saabsanaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa deegaanada jubbaland ka kacay dabeyle aada u xoogan kuwaasi oo sababay inay yaraadaan kusafrista gudaha badda maadaama ay khatar badan ka jirto waxaana sidoo kale jiro khasaare kala duwan oo uu sababay rabab lixaad leh oo ka da-ay deegaanada jubbaland dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanayso hay-adaha kala duwan ee gargaarka ayaa wado dadaallo kala duwan oo dadkan wax loogu qabanayo